halkani waa degmada kaxda oo ka tirsan gobolka banaadir waana degmadii ugu dambeysay ee kusoo biirta degmooyinka magaalada muqdisho degmadani kaxda waxay deegaan ahaan dhacdaa duleedka magaalada muqdisho waxayna xuduud la wadaagtaa degmooyinka wadajir iyo dharkeelle degmadani oo aan booqday ayaa waxaan kusoo arkay dugsiyo waxbarasho suuqyo ganacsi oo waaweyn waxayna degmadu kaxdo martigelisay kumanaan qoys oo barakacayaal ah kana yimid gobolada ku xiran magaalada muqdisho iskuulka caynu shamsi waa dugsi hoose dhexe sare wuxuuna ka mid yahay iskuullada ku yaala degmada kaxda waxaana dhigta boqolaal arday ah oo isugu jira hablo iyo wiilal qaar ka mida ardayda iskuulkaasi caynu shamsi oo ka hadlaya dareenkooda waxbarasho bismillah magacaygu waa axmed cabdi maxamed ku magac dheer jarane waxaan ahay arday ka tirsan fasalka foomfoor ee iskuulka caynu shamsi ee degmada kaxda dabcan waxaan aada u jecelahay waxbarashada
waayahay maadooyin maadooyinka aad barataan oo halkan aad ku barataan ka war maadooyinka aan qaadanno dabcan waa toban maado tobankaas maadana sida xisaabta carabiga ingilishka chemistryga fysikiska toban maado oo noocaas waaye afarta maado ee scientifiga ayaa dabcan ka mid ah maadooyinkaasaan barno waxaan jecelnahay un kolley qof kasta faculty buu jecel yahay ani waxaan jeclahay faculty engineering aan jecelahay dabcan qayb ay ka noqotaba marka ardayda mustaqbalka haddii la yidhaahdo marka anise maxaa barataa iskuulkaan dhigtaa secondary sanadka ugu dambeeya ahay waxaan dhiganaa toban maado afarta maado scientifiga iyo maadooyin kaloo cilmiya maadooyin kaloo cilmiya waxaana jeclahay inaan waxbarashada heer heer mustaqbalka gaaro aduu ilaahay ii rajeeyo insha allah sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee caynu shamsi maxamed cabdulaahi cali ayaa sheegaya dugsigani sida uu ku aas-aasmay haddii aa u soo noqdo iskuulka caynu shamsi wuxuu ka mid yahay horta iskuulaadka ka jira gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaxda iskuulka waxaa la aasaasay laba kun iyo toddobadii marka ugu horreysa wuxuu ka bilaawda aasaaskiis geed hoostiiso haddana waa arkaysaan gurigan markaa dabaqa oo sarta ah loogu talagalay ardada sidii ay wax ku baran lahaayeen cambirka markuu noqdo markay noqoto marka xagga marka oo nafiskii dhammaan markaa iskuulka wuxuu ka kooban yahay saddexda marxalo oo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare degmadani kaxda waxa ay leedahay suuq ganacsi oo aada u ballaaran kuna xihan suuqyada kale ee magaalada muqdisho waa kan mid ka mid a ganacsatada suuqaasi oo ka hadlaya ganacsiga suuqaasi degmada kaxda
cabdisamed macalin yuusuf ali cabdisamed suuqan degmada kaxda bal ka waran xagga ganacsigoo kale
ikhwaani waxaa weeye suuqu uu wanaagsan yahay ganacsigiisuna aad buu u fiican yahay dad isku kalsoon oo haddii ilaaha yidhaahday meesha dan isugu keentay oo iyaguna isku kalsoon oo shaqadooda daacad oo dawladdooda daacadcabha jooga meesha marka aad iyo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay meeshu aad bay u wanaagsan tahay horumarka ganacsiga ka waran suuqan suuqyadu ku xidhan yahay kale suuqyada kale muqdisho miya suuqyada muqdisho dhammaan waa ku xidhan yahay dhammaan suuqyada muqdisho ka jira wuu ku xidhan yahay deegaankani kaxda waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku soo barakaceen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ka yimid gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolkaasi baay waxaana dadkani barakacayaasha qaarkood ay ku waayeen qoysaskoodii qaar ka mid ah qaraxii ka dhacay isgoyska soobe afar iyo tobankii oktoobar bishii aynu soo dhaafnay caaqil cabdiraxmaan maxamed xayle gudoomiyaha guddiga bis community bis community-ga gudoomiye ka ahay oo degmadan ka xal degmada ka xal madaxa bis community-ga ahay waxa horta ugu muhiimsan degmadan waxay hoy u noqotay ilaa iyo lix iyo toban kun oo qaxooti ah oo barakacayaal barakacayaal ah xilligii abaaraha ah oo saddexda gobol ilaa bakool ilaa shabeellada hoose ka yimid aada loogu soo dhaweeyay dawladdana qayb weyn ay ka qaadatay ilaa toddobaatan kaam ayaa ku taallo degmadu waa aad u wanaagsan tahay dhibkana dhibka gobolka ka jiro umbaan ayaa na taabto oo dhacdadii muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ahaa ka dhacday afariyo tobankii oktoobar degmadu waxay ku yeeratay boqol iyo soddon iyo shan oo dadka barakacyaasha u badan yihiin ayaa ku dhimatay meesha oo dadkii oo macnaa ku dhintay dadkii meesha ku dhintay boqol iyo soddon iyo shan degmadaa yeeratay boqol ku dhowaadna barakacyaasha ayaan kuwa kabaha caseeyo kuwa rumida wareejiyo kuwa tuugsado oo dhan ka tegay kaamka ayaa meesha ku baaba'ay degmadani kaxda waxaa guddoomiye u ah maxamed ismaaciil cabdulaahi wuxuuna v o e da uga warramay waxa ay kaga duwan yihiin degmooyinka kale ee magaalada muqdisho runtii xagga amniga ilaahay baa ku mahadsan wax badan baan kaga duwannahay taaniyan horta ilaahay baan tala saaranaayoo allabari iyo qur-aan akhris badan waanu waanu kaga bedelannahay aan isleenahay iyadoo ummadda soomaaliyeed dad wada muslimiina oo arrintaasi ay runtii inay ilaahay tala saartaan ay wax weyn oo muhiima tahay taalian shaksiga keliya ahayd degan baanahay degmada dhexdiisa inta aan anigu ka ogahay runtii bulshadaana waanu iska warhaynaayo si buuxdaanu bulshada iyo hay-adaha amniga iyo ka maamulahaanba ayaanu amniga looga wada qayb qaataa runtii marka annagu waxaan ku naallaa koone waxaan ku naallaa cirifkii gobolka banaadir maca daalika waxaan isku tirinaa toddobiyo tobanka degmo degmada ugu amni badan baan isku tirinaa axmed xasan colaad v o a muqdisho